Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug ayaa deegaanka Laanle oo ka mid ah deegaanada hoos yimaado gobolka Mudug ka xarig jartay xarunta xanaanada xoolaha oo halkaasi dhowaan laga hirgeliyey. Xarig jarkan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro ka tirsan Galmudug, maamulka deegaanka, xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Shariif Cabdinuur Barre iyo Guddoomiyaha Degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin ayaa si wadajir ah uga warramaya xarig jarka xaruntan iyagoo bulshada deegaanka ugu baaqaya inay ilaashadaan.
runtii mashruucan barwaaqo waa mashruuc markii la yidhaahdo wasaaradda xanaanada xoolaha faa'iido weyn ay ka heleen waxaa ogsoon tihiin xaruntan maanta aan joogno xarumo lamida ilaa toddoba xarumood mashruucan wasaaraddu ay ka hirgelisay oo deegaano kala duwana sidoo kale waxaa la daweeyaa oo si mobile tv lagu daweeyaa boqol iyo konton kun oo neef oo xoolaha reer galmuduga marka waxaan rabnaa reer reer laanle inaad ka faa'iidaysan doontaan oon xoolihii nakacabir dambe aan la sii doonin dawo la ogyahay cudurka qof xoolaha aan lagu daweyn doono haddii ilaahay dumo keliya dhammaystir ma ahane waxay u dhammaystiran tahay inay hadda ku wada diyaarsan yihiin daawadii qalabkii shaybaarka iyo dhakhaatiirtiiba waxaan leenahay waa ku ammaanantihin wasaaradda iyo tiimkii ka shaqeeyaba waxaan rabnaa reer laanle in brogaraamkaas oo loogu talagalay in la soo daadejiyo bacdamaa dadka xoolo dhaqata yihiin in ayagoo deegaankoodii jooga ay helaan meeshii ay xoolaha caafimaadkooda kala soco lahaayeen sidaad markii hore codsigiiniyay ahayd in la inii sameeyo xaruntan haddana waxaan inka rabnaa inaa ilaashataan Guddoomiyaha deegaanka Laanle Maxamed Xuseen ayaa u mahadceliyay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha.
dadka wuu u baahan yahay in maaragtay bahalkiisa ninka xoolaha loo xanaaneeyo Ee, waxaan ka mahad celinaynaa daawadaas iyo mataqaanaa farmashiyahaas naloo furay annaguna waxaan rajaynaynaa insha allah ilahay idankiisa kuwii ka faa'iidaysta oo xoolahooda maarata ku dayac tira inaan noqono daawadaasna sidii nala kugu keenay aanu isticmaali doona haddii ilahay idmo mashruuqa baraaqana waa mahadsan yihiin waxay noo dhiseen haantaas weyna noo dhiseen hadda ka hor Xaruntan ayaa wax badan u tari doonta xoolo dhaqatada ku nool deegaanka Laanle iyagoo ka heli karo dawooyinka xoolaha si ay meesha uga baxdo xanuunada xoolaha.